bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duur fayle dhugunsadyaal ha ka dhowaada warka duhurnimo ee raadiyo baydhabo qodobaduna siinkahayna weliba iyo shaliyina madaxweynaha dalka madaxweyne farmaajo oo ku tacsiyey geerida suldaan cumar suldaan doorashada koraas kumid ee aqalka sare oo geega kordhiyahayta magaalada jowhar ee maamul goboleedka hirshabelle munaasabad laka abaalmaryaay dhalinyaro oo laka qobaday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug guddiga doorashooyinka heer federaal oo codsay indiri ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble gebars ee bilaan soomaaliya oo laka dili dalka austreeliya ciidamada dowladda oo howlgalla ku sameeyey gobolka gadaa dagaal kudhiig duleedka kismaayo iyo faahfaahina lakuelahay akhbaaraadka binaankana qodobka warkaanaysiinka dhigun sidi doontaan weliba wasiiyaha maraykanka oo sheegay inay khatar unka kooyo korta dalal dhowr ah markale duhur fayla dhugunsadayaal waa duhurnimo talaada ee taarikhdan iyo ka eedanta tumi afarta bila sagaalaad lamadukii labaatii kowta intaas weliba ayuu ahaayana qodobada warkaana duhurnimo faahfaahintii uuna siinkahayna inisdiyaariya kulku dhow kabilaabo madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsiyey tiiraanyale indiri qoyska qaraabada bahda dhaqanka iyo ummado soomaaliyeed ee usukubahi ilaahay naxariisada suldaan cumar suldaan maxamed suldaan faarax oo ka dhimaday dalka turkiga madaxweyne farmaajo ayaa xusay inay marxuum suldaan cumar suldaan maxamed usukumid ahayay tiirarka hogaanka dhaqanka soomaaliyeed ee doorka muuqda ku qaaday nabadda xasiloonida reer ingiliisyowka iyo adkeynta wadajirka shacabka gaar ahaan bulshada ka dhaqan gobolada waqooyi ee dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa marxuumka ilaahay inkutoogay inii husoohoydii kuweela janatulfarduusa sawir iyo iimaagna usukusiye qoosjay iyo guud ahaanba ummado soomaaliyeed ee usukubahi dhinihi kaleed magaalada jowhar ee caasimada maamulka hiirshabelle ayaa geekuwa talaadee weliba laka wadayay iniye kudhiyada doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee laka dooradaw ee deegaanada sayti labaatii todob musharax oo kumid ah labaatii todoba musharax ayaa inteegan siyeed kursi oo kumid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka hiirshabelle welibaana geeka xildhibaanada baarlamaanka maamulka sayti iyo doorada doonaana qaar kumid ah musharaxiintan tartamaasa xilka een xildhibaannimo ee aqalka sare xildhibaanadu ayaa shalaytii laku dhugunsaday khudbadda yoonjeediyeen ee khudbadojo iyo onanjeediyeen ee xildhibaanada ayaa shalay dhugunsadeen ero khudbad yoonjeediyeen musharaxiinta ooyo unku hadlaayeen walayo ku qobda doonaan marka la doorada walayo qobda doonaan marka la doorada welibaana doorashada kudhiyaas ee magaalada jowhar iyo etaa toolanka tartama doona ee si adag maadaama kuraasta qaar ee kuraasta tartanka ka dhexeeya la furi kursiga inka adag ee doorashada geeka kudhiyaasaya ee maamulka hiirshabelle ayaa weliba ka tartama doona senator muuse suudi yalaxow cabdulaahi sheekh xasan axmed daaci iyo doctor xasan cadaay meelo kursiga kalena iyo ka tartamayeen senator doctor cusmaan maxamuud maxamed dufle iyo maxamuud axmed nuur tarsan oo ee safiirka soomaaliya ee kenya sacdoogii lahdhaaf ayaa weliba magaalada jowhar ee ku dhiyay kulamo siyaasadeed oo musharaxiintii oo la qaadeen xildhibaanada hiirshabelle iyoona amniga caasimada maamulka iyo siwiinlan adkaayay gaar ahaan xarunto kudhiyaasa doorashada dhinihi kale dagaal usojeysadii khasaare shalduwanya weliba uuse ku dhiyay saldhigga ciidamo ku tirsan dowlad goboleedka jubbaland iyo kaleyiin duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sida faahfaahinta warkunya dhiinka fiiriyaas leyle ibraahim aadam dagaal khasaare shalduwan jaysadii waliba uuse ka dhiyay saldhigga ciidamada ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland oyo ka leeyin duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dagaalkaas iyo waliba uuse ka kooyay kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan al-shabaab iyo weerareen saldhigga ciidamada jubbaland iyo ka leeyin deegaanka cabdalla biroole ee duleedka kismaayo waliba namilasay ka dhiyay dagaal inka badan socday saacdo goobjoogiyaal iyo waybaha ku waramahayana iniyo dheegeeyeen dhawaaqa rasaasta inis adeegsadaayeen lamada dhinac islamarkaana waliba jaray khasaare ka dhaladay haabahaato si rasmi eelan haqii jii korna dadkii ka waxyeeloway dagaalkaas wararkii inkidi dambeeyey hanuudeeraha deegaanka cabdalla biroole waliba iyo sheegahayana ina ciidamada jubbaland iyo geeg howlgalo shalduwan ka wadaan dulaadka deegaankaasay haana seyti oo kudhin ee ururka al-shabaab
liila eeda umahadsanta dhinii kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan la qaadaday xubno ku tirsan guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee fiid ra-iisul wasaare rooble ayaa guddiga doorashooyinka usu la kulmi warbixin ku siiyeen meeliyo marahayeen howlaha doorashadii oona ra-iisul wasaaraha uusu ku jawaabay codsiinku ku hay dhiniga guddiga qoraalaha kubaya xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weliba laga sheegay kanago qoraalaha kubaya xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weliba laga sheegay in iisu guddiga doorashooyinka ku jawaabay ku jawaabow dalabka la xiriira sidii la dardar geli lahaayay howlaha doorashooyinka dalka maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan sheegay in la dardargeli doono arrimaha doorashooyinka oo ay ankahoreytay qobashada doorashada aqalka sare ee xildhibaanada ku jeeda gobolada waqooyi ee somalilan oo reedan dhiyeen kulankan uus ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya lagu aldhaday xubnaha ku tirsan guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee fiid yaa weliba uu saakeeday iyo oo weli teeganta khilaafka indhexeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka dhinii kaleed ciidamada dowladda soomaaliya oo in iska jara militari booliska iyo nabad sugidda ayaa saacadoog ilaa dhaafi weliba iyo howlgallo shalduwan iyo ku sameeyeen tuulooyinka hooseedo degmada garbahaare ee xarunta gobolka geda ciidamadan oo weeday baawarta dagaalka noocyada iyo shal duwan yaa weliba iyo baaritaano ka sameeyeen baawartaha galow iyo haanku bahow degmada garbahaarey iyo guryaalka kayaala deegaanada iyo howlgalka ku sameeyeen saraakiila ciidamada dowladda soomaaliyeed oo howlgalkan hogaamiyaas ayaa waliba iyo sheegeen in ujeedda uu sahaayay sidii lan xasili lahaayay amniga deegaanada hooseedow degmada garbahaarey waana lanku horseedan lahaayay weerarada ururka al-shabaab iyo ha ka qaadayaan saraakiil lanma sheegna waxyaabaha iyo ha ku qabadeen howlgalka habahaato waliba iyo sheegana inay howlgalladayo sii socdo doonaan ilaa iyo inti laku xaqiijiyo amniga degmada garbahaarey iyo deegaanada hooseedow dhinii kaleed magaalada vienna ee dalka austria gaar ahaan xaafadii oo ka badan yihiin soomaalida ayaa weliba laku helay miidka lama gabdhood oo soomaali ahna sayti oo la sheegay in la dili milantung yaa magacyaal iyo waliba lakashal sheegay shukri axmed abdidoon iyo faadimo maxamed xirsi ayaa waliba la sheegay inay ahaayeen soomaali islamarkaasaytina diljo ku dambeeyey kurii soomaali oo qabay mid ku mid a bilaanta ciidamada booliska austria ayaa weliba yoseedana goobtusu dilka ku dhihi iyo oona hirin wiilka ama kuriikii soomaalida haay ee laka tuhumayay dilka kaaseyti oo la sheegay inuusa adeegsadii an adeegsadii dilkaaseyti toora ehelada bilaanto la diliyaa booliisku ku codsadeen inay baaritaano laga sameeyay dilka islamarkaasaytina maxkamad la horsheena qof kasta oo laka hela dilka bilaanton welibaana wararka qaar iyo sheegahayna in lanka falka ku dambeeyay uus isticmaalay maandooriyaha qamraga dalka austria ayaa weliba dhowr jeer oo horeytay siyaabo shalduwan lanka dilay muwaadiniin soomaaliya welibaana daliilkaasi badan oo la sheegay inay jeysadayeen dad soomaaliya dhinii kaleed munaasabad laka abaalmariyay qaar ku mid a xubnaha firfircoon ee qeybta ku ee dadaalada bilicanagaw ka dhuusamareeb yaa weliba iyo ka dhiiday magaalada dhuusamareeb waaniyo oo ka kulmeen inta badan haldoorka bulshada magaalada magaalo madaxda galmudug iyo oona ka wadaagay waxyaabahan ka qabsoomay barnaamijyada isxilqaanka ee dhowrkii bilood ee inkadi dambeeyey laka dhisaayay tiro ku mid ee wadooyinka magaalada iskiirow ee wadooyinka magaalada iskiirow xaafadaha magaalada qaar ku mid ee dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta ku qayb galay kulankaasi tiya waliba iyo sigaaren kama hadnagana cabdikaafi xaashi faarax oo ku mid ahay dhallinyarada sida sida adag anka teeganayte ku mirdhalinta howlagaasayta islamarkaasaytina dadaalka dadaal joo hadeersiyen heer bulshadoo dhan iyo unwada surman inay walyo ka darsadaan iyo oona diyaar lanagadi muruqi maalba cabdikaafi xaashi faarax oo ku mid ah shakhsiyaadka munaasabadan laka xusi dadaalka ee kujeysadii horumarinta magaalada dhuusmareeb iyo weliba kala dardaaramay bulshada caasimadda iniyo sii wadan dhammaystirka barnaamijyada isxilqaanka ee dhallinyarada hormuudka ngata anka dambeyntii wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug axmed nuur diini yaa dhammaan bulshada galmudug anjeedi iniyo qaadadan doorjo oo iyo buuhiyaan waxyaabaha dowlad goboleedka sayti uusan awoodan weeldhada waayey dhugunsadayaal weliba isin dhugunsadahay tana warkad horinimo ee raadiyo baydhaba haatan akhbaaraadka banaanka agaasimaha sirdoonka qaranka mareykanka abriil hanis yaa weliba y hadal yee ku sheegday shirka sanadlaha ee amniga sirdoonka ee lamadkii labaatii kowd oo laku qowday magaalada washington ee caasimada dalka mareero ee washington d c ee dalka mareykanka kulankaasaytiya weliba haddii askadawriday ururka isgaarsiinta iyo elektronikada ee ciidanka huweysan ee isbahaysiga sirdoonka iyo amniga qaranka dalka mareykanka agaasimaha sirdoonka qaranka mareykanka abriil hanis oo shirka ku qeyb galay aalada fogaan aragga iyo weliba ayeertay obsadu unanka saraytee argagixisada xilowma ee dalka afghanistan balse weliba uun aragahayna inii khatarta haniifoodleta dalalya ku midata soomaaliya yemen syriya ciraaq iyo kooxda daacish welibaana ee hay hadalka ro agaasimaha sirdoonka qaranka mareykanka ee avril hanis iyo oo ee ku hadalaasay shirkaasay weliba ayaa sii raayday obsada koowaad ee argagixisada mee afghanistan ee weliba hay-adaha ammaanka iyo sirdoonka iniyo sigaara hindhoonka haayaan khatarta argagixisada ee mareykanka ee ankukooyo korto dhowrka dal iyo fartaq fiigdii oo shalhaayeen soomaaliya yemen suuriya ciraaq iyo kooxda daacish ee is i s dowladda mareykanka ayaa weliba horeyan sheegtay in kooxda daacishta afghanistan ee is is ka yeeta khatartanka wingan ay ugaarsado doonaan kureed marka iyo weerar isqarxinge bili hore ee agost labaatiilitii ayay ku jeysadeen garoonka diyaaradaha ee xamiid karzaayi ee kayaala caasimada dalka afghanistan ee kaabul iyo weerarkaasay tilika dili boqol iyo toddobaatan qof oo yotumisada ku mid ahaayeen askar mareykan ee garoonka sayti ku sugnaayeen dhugunsadayaal warkii duhurnimo ee raadiyo baydhabo ayaa intan inka dhan weliba siin waramaayay anoo maxmed yare dhiniga farsamada saaxiibka ay jookar ahay warkun warnimo intu reedanka kulamaan nabaday
raadiyo baydhaba waa idaacadda cad ahoo ku hadasha afka bulshada